waxaan ahay nabadoonada mataqaanaa hiiraan iyo galguduudba labadaba ka howlgala waxaan wadna ayaamahan in mataqaanaa deegaanka gobolka hiiraan sidaa la socotaba dhibanku waxay inta badan ku soo laalaabtaan hiiraan dadka daaqsinka wadadega waxaan wadnay waxaa lagu jiray xilligan xilli la yiraahdo mataqaanaa deer waxaa lagu jiray xagaa waxaa loo gudi rabaa hadduu ilaah na siiya alxamdulilah rabbi ilahan ka rajaynaynaye daayir dadkana waa taqaanaa waxaa un kuleyta isku dhaca keena inta badan oo isku dhaca qabiilaadka keena daaqsinka mar haddii mataqaanaa xilligii roobka loo diyaar garoobayo dadka deegaanka wadadega hiiraan ay u diyaar garoobayaan xilliga roobaadka waa taqaanaa dadka reemiyiga oo isku guurguuraan waxaa laga yaabaa dad inay ka tagaan mataqaanaa galguduud ay tagaan hiiraan in dad hiiraan ay kasoo guuraan ay soo aadaan galguduud oo usoo roobraacaan waxaa dhici kara isku dhacyo waxaan wacyigelin ku sameynayna ayaamahaanu ku dhex jirnay in mataqaanaa dadkaas walaalaha ah haddii ilaahay raxmadiisana siiyo inkastoo hadeertaan uusan mataqaana wax kuleel uusan jirin oo jilaal uusan hadda jirin haddii la helo roobkaas ilaahna siiyo in dadkaas mataqaanaa ay si walaaltinimo ah islaamnimo ah ehelnimo ah deegaan wada ay wada degan yihiin inay ku wada daaqaan si nabadgelyoah ayaan ku jirna dhowaanahan dadka wada dega oo laga yaabo inay galguduudna ka guuraan hiraanna ka soo guuraan oo isugu yimaadaan meel yaro roob ka da-ay halkaasnu ka dhacdhib aan ka wacyigelinin howshan aada wadaan oo aada deegaanka dadka miyiga aada kala dardaarmaysaan in colaaddu aynan horin yaa idin wakiishay
horta waa mahadsan khayr allah kuse annaga annagaa iswakiilanay maadaama aan nahay dhaqan dhaqankana waa dadka mataqaanaa inta badan nabadda raadiya annagaad qofna wakiisha ma lahani nabadda ayaa ayadaa ah qof walba wakiilatay annagana waxaana dhaqanka loo wakiishay in mataqaanaa ay nabadda raadiyaan waxaan raadinaynaa mataqana dadka annaga inay nabad ku wada noolaadaan waxaana nahay dhaqan dhaqanna asaama nabadda inuu keeno laga rabaa oo dadkiisa ka wacyigeliya colaadda
marka hadda markaad leedahay colaadda ayaan dadka ka waacyigelinaynaa wax colaada maa jiro isu socodkii labada dhinac hiiraan iyo galguduud hakad geliya khayr allah kusi horta waa mahadsanta hadda dhowaanahan hadda wax dhacay ma jiraan inkasta uun waxyaalo yarar iska dhaceen alxamdulilah rabbi alcaalamiin haddana ay ku jirto in la xaliyo isku socodka dadka marnaba ma kala istaagaan hiiraan iyo galguduud dadka oo isku socdaan dadka miyiga waa wada degan yihiin inkastoo un xoogaa wax jijiraan hadeertaan waxaan ku jirnaa wixii yarkaahayoo dhiman inaan xalino oo aan dhammayno isku socodku wuu jiraa dadka waa la wada adeegtaayo magaalooyinka waa laisku tagaayo tuulooyinka waa laisku barkadaha waa la wada cabaa ilahina waxaan ka rajeynayna mataqaanaa sidaa hadda ay ku socoto inay kusii socoto
mar aan sidaa usii fogeen waxaa jira dagaallo dad badan ay ku dhinteen beelo wada dega hiiraan iyo galgaduud arintaas xagee ku dambeysay hawsheedii
waa mahadsan tahay horta dadka hiiraan iyo galguduud waa dad wada walaalo wada dhashay way jiraan dhib badan oo soo laalaabtay soo laalaabtay waxaa u istaagay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxay ka gaareen mataqaanaa in laisku keeno dadka walaalaha oo dhibka badan gaaray qeybta koo iyo labaatanaad ee ka howlgashay galmudug iyo qeybta toddobiy labaatanaad ee ka howlgashay maamulka hirshabeelle gogolaa la dhigay meel la yidhaahda haas oo hoos tagta degmada maxaas waa lagu wada hadlay waxaana go-aanaa laga gaaray inkastoo go-aanada sidii la rabay aysa u hirgelin balse ay hadda gogoshii weyneed ay ballansan tahay oo weli aanan isla meel dhigin meesha la dhigi lahay laakiin waxba go-aana laga gaarayo dowladda federaalk ee soomaaliyeed ciidamadeeda xoogga dalka soomaaliyeed qeybta galmudug iyo qeybta hirshabeelle ayaa meel dhigay gogoshaas waxayna ka dhacday gogoshii dhisaragga ugu horreeyey deegaanka mataqaanaa heese ka dhacday waana haddana meel fiican ay maraysaa